Madaxweynaha maamulka la baxay Jubbaland Axmed Madoobe ayaa waxa uu kulan khadka telefoonka ah la yeeshay mas'uuliyiin ka tirsan waxa loogu yeero beesha caalamka, kuwaas oo uu kala hadlay arrimo la xiriira khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka. War qoraal ah oo ka soo baxay maamulka la baxay Jubbaland ayaa lagu sheegay in waxa loogu yeero beesha caalamka ay Axmed Madoobe ku wargeliyeen in uu si degdeg ah wadahadal ula furo dowladda federaalka. Shisheeyaha ayaa waxa ay si aad ah uga dayrinayaan xaaladda siyaasadeed ee ka dhex taagan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaar, sida maamulada la baxay Jubbaland iyo Puntland. Amarkan ka soo yeeray mas'uuliyiinta waxa loogu yeero beesha caalamka ayaa ku soo aadaya, iyadoo muddooyinkii dambe maamulka isku magacaabay Jubbaland uu si toos ah ugu biiray xubnaha mucaaradka. Dhowaan ay ahayd markii uu shir soo qabanqaabiyay hogaamiyaha maamulka la baxay Jubbaland uu ka qabsoomay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya, kaas oo ay ka soo qaybgaleen xubnaha mucaaradka. Maamulada kale ah Jubbaland iyo kan Puntland ayaa si weyn uga hor yimaadsan Xasan Sheikh iyo hab-maamulkiisa. Isku soo wada duubee, dowladda federaalka iyo maamulada ka dhisan dalka ayaa si isku mid ah uga amar qaata waxa loogu yeero beesha caalamka.